iyadoo maalintii shalay si qarsoodi ah warbaahinta loogu soo dusiyey warqad uu qoray xasan sheekh maxamuud oo ku socota madaxweynaha maraykanka donald trump taas oo uu ku sheegayo inuu diyaar u yahay in qaybo ka mid ah soomaaliya uu ku wareejiyo maraykanka ayaa waxaa arrintaasi si adag uga hadlay maamulka la baxay somalilan warqadda uu xasan sheikh u diray trump ayaa waxaa ku qornaa inuu diyaar u yahay in maraykanka uu siiyo dekadaha berbera iyo boosaaso oo ay ka kala arrimiyaan maamulada la baxay puntland iyo somalilan waxaana warqadda oo ku qorneyd luqadda ingiliishka loo diray aqalka cad ee maraykanka wasiirka arrimaha dibadda maamulka la baxay somalilan ninka lagu magacaabo cabdiraxmaan daahir aadan ayaa si kulul uga horyimid warka xasan sheekh qoraal uu soo dhigay baraha bulshada ayaa waxa uu ku sheegay in tallaabadani ay muujinayso fashilka iyo xaaladda quusta ah ay wajahayso dowladda federaalka kani waa iskuday quus ah iyo marin habaabin ay isku dayayso dowladda federaalka ah ee fashilantay waa astaana muujinaysa maamul musuq maasuqa ku dhisan oo ku jira raafadkii ugu dambeeyey ma jirto tallaabo ay qaadi karaan oo ay ku joojin karaan aqoonsiga socdo ee somalilan ayuu yidhi wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka la baxay somalilan dowladda maraykanka ayaa dhankeeda ilaa iyo hadda aan si rasmi ah uga hadlin soo jeedinta xasan sheekh maxamuud waxaana muuqata in warqadda ay iyaga u dusiyeen warbaahinta reer galbeedka si loo fadeexeeyo xasan sheekh maxamuud oo wajahaya xaalado cakiran kadib weeraro ballaaran oo uu kala kulmay xarakada mujaahidiinta al-shabaab mas-uul hore oo ameerikaan ah ayaa qoraal uu soo dhigay baraha internetka waxa uu doqon ku tilmaamay xasan sheekh maxamuud isagoona sheegay inuu ku gorgortamayo dhul aanun isagu maamulin biribam oo ahaa ergeygii hore ee maraykanka u qaabilsanaa geeska afrika ayaa wuxuu yidhi wuxuu u maleynayaa inuu maraykanku doqon yahay oo uu u soo bandhigi karo dekadaha muhiimka ah ee somalilan iyo puntland kuwaas oo uusan xitaa gacanta ku haynin ayuu yidhi mas-uulkan ameerikaanka ah oo tacliiqinayay ama ka faalloonayay warqadda uu xasan sheekh maxamuud u diray madaxweynaha maraykanka donald trump